Guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Xasan ayaa ka qayb galay shir fogaan arag ah oo looga hadlayay arrimaha gargaarka oo ay qayb ka ahaayeen Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dib u Heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya, Wasiirka Wasaaradda Gargaarka, Maareynta Musiibooyinka iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Guddoomiyaha ayaa warbixin siiyay wasaaradaha iyo hay'adaha taasoo ku saabsan xaaladda guud ee gargaarka bini'aadantinimo looga baahan yahay degmada Bardaale iyo deegaanada hoos yimaada si la mid ah dhibaatooyinka ay wajahayaan shacabka. Guddoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa ka warbixiyay kulanka, isagoona ku baaqay in gurmad la gaarsiiyo bulshada, gaar ahaana dadka tabaalaysan.
wasiirka gargaarka macruush wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaan hay-adaha samafalka ngo iyo international waa idin salaamayaa magacay waa maxamed saa xasan guddoomiyaha degmada bardaale xaaladda guud ee degmada bardaale waa waa iska degan tahay dhibaatooyinka degmooyinka ayaan la qabnaa sanadkan waa ka warqabtaan beerihii kulley waa abaarsadeen bishii tobanaad waxaa soo gaaray dad waxaa ku sugan degmada bardaale dad luuq kasoo qaxay la laba boqol iyo konton ah shan boqolna hadda qoys waxay kasoo barakaceen beerihii oo abaarsaday ilaa ay shalay ila darraa tiri koobka ma helin laakiin dadkii waxaan caddaynaynaa in meeshaas ay dhibaato ka jirto beerihin ay abaarsadeen laakiin dad badan ay soo gaari doonaan degmada bardaale kaamanka bardaale c s m ka waxaa noogu diiwaan gashanaa lixdan iyo toddobo laakiin boqol iyo labaatan kaam camala degmada hadda ay leedahay marka guud ahaan hay-adahana waan uga mahad celinaa garab istaagga shacabka guud ahaan koonfur galbeed iyo hata degmada hadda aan guddoomiyaha ka ahay hay-adaha ka shaqeeya sida gereeda soos new ways r d sama iyo hay-adaha hadda sisdo qaarna gaab bay ku jiraan laakiin hadda waxaa inta hadda laga dhiman lahay gereeda hadda daraad kun iyo sagaal boqol oo s l ay qortay marka wax kaloo ka jira malaha degmada berdaale marka dhammaan waxaan codsanaynaa ka faa'iidaysanay fursadeeda in hay-adaha iyo dadka lala soo gaaray gurmud maadaama degmada bardaale ee baaxad weyn leedahay dadka xooggeeda ay ku aadalaayeen ay ku tiirsanaayeen beeraha beerihiina waxba aan kasoo bixin dadka meelaha qaarkood waxbaa ku yaalay laakiin shimbir baa gashay wax laga soo qaaday malaha waa laga soo farxashay marka guud ahaan wasiir fursaddan anagoo ka faa'iidaysanayna waxaan rabnaa inay shacabkan haddee loo qaylo dhaamo oo adiga haddee kolley waana kaaga mahad celinaa sida aad maaragtay degmooyinka iyo shacabka barakacyaasha ah ugu garab istaagtay dhibaatada kasoo way ay qabaan marka dee dhibaatada dee waa hadday bilaawatay baari waxa ma yaalaan dadkii dhan waxay soo aadeen magaalada hadda hadda waxaa liisoo sheegay in shirkan markaa hadda aan fadhiyay in ay baawar badan dhinacan toos weyni dhinacan ay ka imaadeen